waxaan si toosa maanta ula hadlayaa shacabka reer puntland meel walba ay joogaan si aan sharaxaad uga bixiyo sharaxaad cad uga bixiyo heshiiskii aan daraad saxiixinay kuna saxiixinay caasimadda puntland ee garoowe waxaa noo yimid wafdi ballaaran oo hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ay la socdaan wafdi ka kooban labada gole ee sharci dejinta iyo fulinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya toban casho oo wada hadal iyo wada xaajood ah waxaanu gaarnay heshiis aan isleenahay wuxuu u yahay soomaaliya iyo puntlandba dan heshiiskan waxaa dhankeenna juhdi weyn geliyey guddi ka kooban labada gole ee sharci dejinta iyo fulinta puntland waxaan jeclaan lahaa in si loo fahmo ujeeddada heshiiskan in qof walba iyadoon looga sheekayn u akhriyo dabcan way jiraan dad dana siyaasadeed awgood wax kasta oo la qabto dhanka xun ka eegaya heshiiskani muxuu xambaarsan yahay inta aanan sharxin heshiiskan waxaan rabaa inaan idinla wadaago in ay puntland saddex arrimood mid un doorato in ay taladu ku soo ururtay kow in aan soomaaliya ka go-no taasina waxay ka hor imaanaysaa ujeeddadii iyo hadafkii loo dhisay puntland wax maslaxad puntland iyo mid soomaaliyeed ee ku jirtana ma aha kalaga cusubi wuxuu wiiqayaa meeshana ka saarayaa dowladnimadii iyo jiritaankii soomaaliya labo in afarta sano ee soo socota aan ka harno geedi socodka doorashooyinka soomaaliya masiirka puntlandna ay la wareegaan cid aan ehel u ahayn sidoo kale arrintani waxay abuuri kartay jahawareer iyo walahow siyaasadeed puntland gudaheeda iyo soomaaliya dhexdeedaba buuq siyaasadeed oo puntland dhexdeeda ah annagoo ku jirna wakhti xasaasi ah wuxuu keeni karay inay wiiqanto midnimada iyo wadajidhka dadka reer puntland saddex iyo in aan galno heshiis u qalma puntland kuna qotoma miisaankeeda siyaasadeed iyo doorkii ay ku lahayd hoggaaminta soomaaliya aniga iyo guddigii aan arrintan u xil saaray waxaan qaadanay oon isla garanay in maslaxadda puntland iyo soomaaliyaba ay ku jirto inaan qaadanno qodobka saddexaad haddaba muxuu yahay nuxurka heshiiskani heshiiskani wuxuu aqoonsaday in nidaamka qabaliga ah ee four pointy five amase afar dhibic shan uu yahay nidaam aan u qalmin soomaaliya ayna tahay in la guuro sidii ay soo jeedisay dowladda puntland labo heshiiskani wuxuu caddaynayaa in aan nidaamkan foosha xun aan dib dambe loogu salayn doonin awood qaybsiga soomaaliya wixii ka dambeeya laba kun iyo lix iyo toban isagoo leh markhaatiyaal iyo damaanad damaanad qaadayaal caalami ah saddex heshiiskani wuxuu kor u qaaday maqaamka iyo miisaanka siyaasadeed ee puntland sida ay qareen goobjoogayaashii caalamiga ahaa afar heshiiskani wuxuu horseedayaa in puntland iyo soomaaliya oo dhaniba ay helaan matalaad dhab ah ma dhici doonto xildhibaan caddaysin ah oon cidna matelin cidda matalaysa puntland waxay ku iman doonaan doorasho dhab ah oo ka hufan nin jeclaysi iyo oday dhaqameed leh aragti kooban shan heshiiskani wuxuu horseedayaa in laba kun iyo lix iyo toban ay soomaaliya ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah lana doorto cid istaahisha in ay majaraha u qabato masiirka soomaaliya lix wax doorto hufan oo hadaf wanaagsan leh wuxuu dooranayaa hogaamiyo fiican oo fahmi kara gudanna kara waajibaadka dastuuriga ah ee saaran iyo hawsha baaxadda weyn leh ee hortaalla mudanayaal iyo marwooyin soomaaliya waxay maraysaa marxalad adag oo kala guur ah puntlandna ma noqonayso marmarsiiyo lagaga xubsiibto xilkasnimo xumo iyo mas-uuliyad darro aanaan shaqo ku lahayn ee soo socotay muddo sannado ah insha allah heshiiskani wuxuu u horseedayaa soomaaliya isbeddel siyaasadeed iyo mid hoggaamineed oo soomaaliya ka qaada meesha ay joogto geeyana meesha ay istaahisho waxaa anagoo fursaddan ka faa'iidaysanaya aan rabaa inaan mahad gaara u celiyo guddigii inoo matelayey wadaxaajoodka oo runtii qabtay howl masiiri ah oo aan ogahay in ay puntland iyo soomaaliyaba ay mahadin doonaan waxaan mar kale mahad u celinayaa ciidamada geesiyaasha ah ee puntland oo ka difaacay dalkooda dadkooda iyo diintooda cadowgii dulmiga ku socday ee ku soo duulay waxaan idinkugu baaqayaa inaad soo taageertaan agoontii ay ka dhinteen mujaahidiintii naftooda u huray badbaadinta puntland waxaan anigoo sidoo kale fursaddan ka faa'iidaysanaya rabaa inaan idinkugu baaqo in loo istaago lana badbaadiyo dadka puntland ee ay abaartu saamaysay waxaan ilaahay ka baryayaa in uu madar khayr qaba na siiyo abaarta iyo colaadana uu ka dulqaado puntland iyo soomaaliya oo dhanba guul iyo khayr ayaan idin rajaynayaa puntland iyo soomaaliya